kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan kooxda raaskaamboni waxay gacanta ku dhigeen nin al-shabaabka u qaabilsanaa ammaanka gobollada jubbooyinka kaasoo magaciisa lagu sheegay sheekh maxamuud taqal isla toddobaadkan waxaa deegaano ka tirsan gobolka gedo oo horey ay ugu dagaalameen ciidamada dowladda kumeelgaarka ah iyo kuwa al-shabaab safar ku tegey wasiirka gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud xaaji fiqi sidoo kale waxaa soo noqnoqonaya agajuglaynta dowladda kumeelgaarka ah ee ay ku sheegayso in wakhti gaaban ay uga takhallusi doonto kooxda al-shabaab haddaba marka la eego arrimaha iminka jira ma dhici kartaa in dowladda kumeelgaarka iyo xulafadeedu ay al-shabaab muddo gaaban uga takhallusaan waa qodobka doodda uu maanta ku saabsan yahay waxaana ka doodaya laba qoraa oo soomaaliyeed oo arrimaha soomaaliya wax ka qora islamarkaana aad ugu dhundaloola dagaalada looga soo hor jeedo al-shabaab mid waa cabdicasiis cali ibraahim oo ku magac dheer xildhibaan oo deggan magaalada london ee dalka ingiriiska iyo cabdinuur maxamed axmed oo ah suxufi ka faallooda arrimaha soomaaliya lana shaqeeya wargeyska bakistan observer wuxuu joogaa magaalada islaamabad ee xarunta dalka bakistan waxaana hadalka ku hormaraya cabdicasiis xildhibaan oo london jooga wax badan kuma soo kordhinayso xaaladda adag ee maanta lagu jiro ama dagaalada dowladda kumeel gaarka ay kala soo horjeedo kooxda al-shabaab sababaha aan soo sheegi doono waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan shacbiga soomaaliyeed xusuusiyo ka hor intii aanay awoodda la wareegin soomaaliya maamulayaasha maanta jira ama hogaamiyayaasha maanta jira in dowladdii kumeelgaarka ahayd ee iyadu ka horreysay ay haysatay dhul ka ballaaran kan maanta ay haysato ama ay ku kooban tahay tan hadda jirta maadaama ay taasi jirto haddana dagaalada ay kala soo horjeedaan al-shabaab haddii ujeedada laga leeyahay ay tahay in ay waktiga ku dheeraystaan de waa arrin kale laakiin haddii dib loo noqdo waxaa laga maarmaana in ay xusuustaan dadka soomaaliyeed maalmihii ay ay ku guul daraysteen shaqada maanta ay ku baaqayaan qabashadeeda inay horey usii qabtaan waa tahay waxaan siinaynaa marka cabdinuur cabdicasiis horta waxaan usheegi lahaa dawladaha kale ah matii ra-iisul wasaarihii tega cumar cabdirashiid ba matii ka horreysay ee cali maxamed gedi ama nuur cadde xilliga cabdullahi yuusuf ba haddii ay yihiin kuwa aniga waxaan aaminsanahay xilliga uu xafiiska yimid ra-iisul wasaare farmaajo intii laga rabayay aysan noqonin laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay sameeyeen horumar dawladdan xaaladdu waxay kusoo aaday kala guura waxay kusoo aaday xilli international communitiga ama beesha caalamku ay ka gaabisay taakuleynta ciidankii xoogga dalka xilli al-shabaab laftigooda ay marayaan heerkii ugu awooda badneed laakiin dhowrkii bilood ama boqol iyo wamaazaadada cashe ee dawladdan ay jirtay horumar badan bay ka samaysay cabdinuur waad mahadsan tahay cabdicasiis cabdinuur maxaad ku qanicaysaa waxay la tahay waxaa laga maarmaana in walaalkay uu xasuusto iyagaa al-shabaab u sahlay in ay maamulaan ama horay u qabsadaan deegaanada maanta ay dagaalka ku doonayso dawladda kumeel gaarka ah maxaa yeelay intii ay al-shabaab qabsanaysay deegaamada ay hadda ka taliso dawladda hadda jirtaa faraha ayay ka laabteen macnuhu maaha adeegsiga iyo xoogga ay ka heleen ciidamada ka socda dalalka africa ee ku sugan magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee qaatiga lagaga taagan yahay dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay in ay ku gaareen guulo waxaa lagama maarmaan ah aragtidayda dawladda kumeel gaarku ma sii haysan doontaa goobaha ay hadda kala wareegtay dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaan shako ku jirin in hadalkayga uu yahay maya maxaa yeelay waxaa horay u jirtay in xaafado ama waaxo ka tirsan magaalada muqdisho ay horay dagaal dawladdu kala hor timid ciidamada al-shabaab iyaga oo gacan ka helaya ciidamada midooda africa ee ku sugan magaalada muqdisho maalmo kadibna kooxda al-shabaab ay dib ugu noqotay deegaanadii horey looga qabsaday cabdulqaadir aniga hal qodob baan rabaa inaan caddeeyo oo ah al-shabaab waxay ku dhawaayeen inay cirib tiraan dawladda oo ay qabsadaan villa soomaaliya maantana waxaan arkaynaa meelo badan in laga qabsaday meelo badan in laga saaray cabsidii jirta ee ah al-shabaab villa soomaaliya la wareegaysaa maanta meesha ma taallo maanta waxay taallaa berri subaxii xaggee ciidamadu ku waaberisan doonaan xaggee la isku hor fadhiyaa taakaba ha ahaatee haddii maalin kasta hal taaka la dhaqaaqo waa wax ku filan waa tahay cabdinuur cabdicasiis wuxuu qabaa in ciidamada dowladda kumeel gaarka ah aanay ku nagaaneyn meeshii ay ka qabsadeen kooxda al-shabaab su-aasha cabdiqaadir o su-aasha si toos ahan wasiirka gaashaandhigga cabdixakiim fiqi u weydiiyey su-aashaan weydiina waxay ahayd mudane wasiir ma ka soo laabanaysaan dadka soomaaliyeed ma u damaanad qaadaysaa inaad meelaha ad qabsataan ku nagaanaysaan jawaabtii uu ka bixiyena hadda way ii muuqataa meelihii ay qabsadeen ilaa hadda way joogaan waa tahay aan siina marka cabdicasiis xildhibaan cabdicasiis haye maxaad ka oranaysaa waxaan mushkilada la mari waayey ee u diiday dawladda kumeel gaarkaay inay wax horumar ah ka samayso dagaalka ay kala soo horjeedo kooxda al-shabaab sababteedu inay tahay khilaafka ka jira dhexdooda anigu waxaan qabaa suurtagal noqon mayso ilaa laga xalilayo ama uu ka dhamaanayo khilaafka dawladda ama howlwadeenada dawladda ee laga sugayo adeega ballaaran inay gutaan xilkii iyo waajibaadkii loo doortay in ay ka adkaadaan kooxda al-shabaab wuxuu tilmaamay mid kamid golaha wasiirada ee xukuumadda dawladda kumeel gaarka ee soomaaliya ballanqaad uu siiyey oo ahaa inaanay dib uga soo noqonin goona goobaha ay kala wareegaan kooxda al-shabaab waxaan leeyahay hadalkaasi anigu shaki badan baan ka qabaa waktiga u haray dawladda inay waxqabad muujiso miyaanay markaa kula muuqanayn inay siyaasadii ay ku jirto meeshaas oo ay dawladdu taa anigu anigu anigu anigu taa ma dhihi karo waayo ninkii laba sano soo jooga wuu dhihi karaa xelaan sii dheeraysanaya laakiin ninkan mar dhab uu yimid waa tahay n cabdicasiis gaar ahaan markaan eegno gobolka jubbada hoose oo kale ciidan la yidhaahdo raskamboni oo ciidan beeleed ah inkastoo dawladda kumeel gaarkan ay sheegto in ciidamo iyaga taabacsan ay yihiin ciidamadaasi oo haddana dawladda kumeel gaarkaan si rasmi a loogu tilmaamayn ee la leeyahay ciidamo reeskamboni uu wato sheekh hebel ayaa al-shabaab waxay kula dagaalameen afmadow arrintaas oo kale miyaanay caqabad ku noqonayn dawladda in ay si buuxda u sheegato guulaha ay ka gaarayso kooxda al-shabaab
waa sidaas maxaa yeelay waxaa beri imanaysa haddii hogaamiyayaal ka madax banaan dawladda kumeel gaarka ahi sida raskamboni oo kale ay iyaguba la wareegaan mas-uuliyadda goobaha ay hadda ka taliyaan al-shabaab beri dawladdu inay lagama marmaan u noqonayso in xoogagaa cusub ama ku cusub siyaasadda soomaaliya ee la wareegay maamulka deegaanadaasi ay wadaxaajood la gasho waxaa dhici karta laftooda inuu dagaal la dhex maro maxaa yeelay waxaad arkaysaan heshiiskii dhex maray kooxda ahlusunna waljamaaca iyo dawladda kumeel gaarka ahi ee ahaa inay si wadajira ula dagaalamaan dhinaca ahlusunnana xubno laga siiyo dawladda kumeel gaarka ee soomaaliya waxaad garanaysaan hadda iyago iyagoo laftoodu inay kala jajabeen marka ciidamadan oo kala magaca ah marka waxay caqabad ku yihiin miyaad leedahay guulo ay sheegato dawladda kumeel gaarka waa ahay waa sidaas waa tahay cabdinur haye maxaad ka leedahay arrinta hadda in kooxa al-shabaab lid ku ah oo la dagaalama la helo dawladdu way u baahan tahay laakiin mustaqbalka al-shabaab markii laga adkaado maxaa xigi doona markii la dhaho taasi dhibaatay ku tahay laakiin ani ma ma filayo haddii ahlu sunna ay la dagaalantay iyo haddii raaskamboni axmed madoobe ay la dagaalamaan dawladdu wax dhib ay u aragtay ma jirto laakiin mustaqbalka dhibaato bay keeni kartaa waa waadax taas
aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdicasiis cali ibraahim oo ku magac dheer xildhibaan iyo cabdinuur maxamed axmed oo labadooduba ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya xubintii doodda gaaban dhegaystayaal maanta waa naga intaa
cabdulqaadir maxamed nuurna waxaad baad